reerkii qabayna way aragelisay oo reerna ma rabaa inay haystaan naag xun oo gobol dhaaf taqaan qoladoodiina way caragelisay markaa siday reeraha u caragelisay iyadana care ee baa ugu dhacdo hadday been sheegayso qaala tacaala waaladiina dadka yarmuuna ragga ganaya aswaajahum naagaha ay qabaan bisinaa ku ganaya odhanaya naagtaydu ma fiixna dhilowe walam yakun ayaan u ahaan lahum iyaga shuhadaau markhaatiyaal ilaa anfusuhum iyagii is soo kortaagay maahaane wax kaloo meesha yimid lama arko sidee la yeelayaa fashahaadatu axadihim midkood markhaati kiciisa wuxuu noqonaya uu ku caddeeya naagtii sinada arbacu shahaadaatin qiridyaal afara bilaahi alla magicii uu ku qiro oo uu yidhi ashhadu bilah ilaah magicii waxaan ku qirayaa inay naagta sidaa tahay afar dhaar wey dhaar oo kale wey ashhadu bilah ilaah magicii waxaan ku qirayaa innahu isaga inuu saadiqun run ku sheegayo fimaa ramaa fiihi zawjatahu wuxuu afadiisa ku sheegay lamina saadiqiin dadka runta sheegaya inuu ka mid yahay waalkhaamisatu marka shanaad wuxuu odhanayaa anna lacnatallah ilaah raxmaddii oo laga fogaado inay calayhi korkiisa ahaato in kaana hadduu yahay min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya naagtii markii la dili lahaa oo xaddii alla la oofin lahaa wayadraw waxaa daafici kara canha naagta xaggeeda alcadaaba dilka ku soo jahaystay markuu afar goor iyo mar habaara shantaa ninkii maray cadaabka ku soo jahaystay waxaa iyada ka reebi kara iyadana an tashhada inay magaca eebba ku qirto arbaca shahaadaad dhaaryaal afara bilaahi alla magicii innahu kaadibun la min alkaadibiin been inuu sheegayo afar goor bay leedahay ashhadu bilah innahu kaadib fimaa ramaani waxaanuu igu sheegay inuu been ku sheegayo afar goor bay magaca alla qiri waalkhaamisa marka shanaadna waxay odhan anna khadaballah ilaah caradii inay calayhaa korkeeda ahaato in kaana saadiqan hadduu run sheegayo oo min asaadiqiin kuwa runta sheegaya ka mida sidaasay ku dhaaran intaa markay dhacdo wax la xadayaa meeshii ma jiraan nikaaxii eber wey nikaaxii labadooda ka dhaxeeyey furid uma baahna waa baaba'ay nikaaxa markuu baaba'ayna xurmo abada ooyan weligood isu xalaal noqonayn ayaa dhacdooda martay xiriirkoodii halkaasuu ku kala go'ay uur hadduu jiray ama ilmo jiray iyadaa wadanaysa marka reabtigii yaa dhaxlaaya ilmahaasi hooyadii iyo walaalaheed iyo aabbaheed baa dhaxlaaya isaguna iyagaasuu ku tirsan yahay reerkii ninka iyo waxaa kuma jirow liicaan baa la yidhaah saasaa lagu kala hagayaa waaladiina ragga yarmuuna ganaya aswaajahum naagahay qabaan oo walam yakun uusan u ahaan lahum iyaga shuhadaa markhaatiyaal ilaa anfusuhum iyaga isku arkay ma ahaane axad kale anan hayn fa shahaadatu axadihim iyaga midkood marag furiddiisa waa arbacu shahaadaad dhaaryaal afara bilaahi alla magicii uu ku dhaartoos ku qiro innahu isaga saadiqunu sheeg inuu yahay la mina saadiqiin dadka runta sheegaya ka mida waalkhaamisatu marka toddobaadna anna lacnatallah ilaa raxmaddii laga fogaado inay calayhi korkiisa ahaad uu ku dhawaaqaya in kaana kaadiban hadduu yaho min alkaadibiin dadka beenta sheegaya ka mida wayadraw waxaa naagta daafacaya canhaa xaggeeda alcadaab cadaabkaa waa la dilaya ilaan waa qof la qabay ahay cadaabkii waxaa ka daafacaya iyaduna an tashhada inay qirto arbaca shahaadaad dhaaryaal afara inay bilaahi magaca eebba ku qirto shahaadana waa tahay dhaarna waa tahay magaca eebba waxaan ahayn laga yeeli maayo innahu ninkan kaadibun inuu beenaalo yahay la min alkaadibiin dadka beenta sheegaya ka mida liicaankaa markiu nabiga ogay calayhi salaatu wasalaam xoogaa naagtu waa shakiday uurbayna markaa lahay rasuulka mar walba wuu waaninayey itaqullah wallaahi ina axadakumaa lakaadib labadiinna run ma wada sheegaysaan midkiin baa been sheegaya adduunka iyo aakhira waa kala daran yihiin walaalla ka baq xoogaabay gabadhii cabsatay kolka yar hakatay xaggaa la geeyey dadkoodii baa yidhi meeshaan lagu ceebaynin ama ha lagu cadaabo ama wixii la doona allaha kugu sameeye dhame arrinta ceeb hana raacini wixii oo dhan bay martay saasuu nabiga labadoodii ku kala dhaqaajiyey uur bay lahayd halii eegu yidhi bal waxaa laga keeno waxay dhashay wadaadii laba nin oon isu ekeen bay ninka qabay nin cas oo miskiina oo lafa yar oo hilib yar oo jilicsan buu ahaa midkan dambe ee lagu tuumay nin laba kale oo xoog badan gaameel leh yuu ahaa baryo waaweyn oo daride kolkaasaa waxay dhashay subaxay dhalaysay kii lagu tuhmaayo oo caawal galo ka soo baxay rasuulka waa loo warkeenay waa dhashay wadaaddii ilmihii baa loo keenay lagaba garan maayo kii lagu tuhmaayey allahu akbar wallaahi lowlaa kitaabullah lakaana lii macahaa shaan nebigii baa yidhi ilaa kitaabkiisii aan meeshaan ku xukumay baan lagu laaban karin haddaan aayaadkan soo degin oon sidaan lagu maamulin anigeetan ma kala baxneen idan kolkii gar cadaalada la qaada noqosho male waa lagu kala tegaya wax jebin karana male sidii baa lagu kala tegey waalkhamiisata marka shanaad waxay leedahay anna khadaballah ilaa caradii inay calayhaa korkeeda ahaato in kaana saadiqan hadduu yaho min asaadiqiina ka mida walowlaa fadullaahi calaykum waraxmatuhu naxariis ee baa jirta iyo dhaqaal uu addoomihiisa rabbi ka badiyey haddayan taa jirin labada zaani adduunkaaba lagu ceebayn lahaa jirkoodaa laga hadli lahaa waa la kashifi lahaa laakiin rabbi naxariistiisa iyo asturidiisa ayuu labadiiba la qariyey haddana inay toobad keenaan oo loo dhaafo qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi walowlaa fadlullah haddaan rabbi dhaqaalkii jirin calaykum idinka korkiinna uu dhaqaaleeyey iyo wa raxmatuhu naxariisu alla idin naxariistay wa anna allaaha eebbe tawaabun alla toobad aqbal badan inuu yahay xakiimun murti badan oo maamul wanaagsan haddaayan jirin lafadaxa alqaadifa waalmaqduuf bibayaani kadibi axadihima intuu waxyi soo dejiyo ama korkooda ka hadliyo ayuu midka wax qadfay ee gar daran iyo laka qadfay hadduu run sheegaayo iyo haddii kaa laga been sheegaayo ilaa runta waa caddayn lahaa ee waydiin naxariistay oo iyadaa nafteeda asturid baa ku sugan walowlaa fadlullah haddaan alla dhaqaalkii jirin uu calaykum korkiina dhaqaaleeyey iyo wa raxmatuhu naxariistiisa haddaayan jirin wa anna allaaha eebba inuu tawaabun yahay alla hoyasha aqbalid badan oo kii gafgalay intaan arrintu maxkamo iyo xaakim gaarin hadduu ka noqdo toobad keeno nabad iyo caanowe wa anna allaaha eebba tawaabun inuu yahay alla toobad aqbal badan xakiimun maamul wanaagsan haddayan ahayn lacaajala lakumul cadaab adduunkuba idinku ciqaabi lahaa wala fadaxa alqaadifa aw ilmaqduub labada wax iska sheegtay ayuu rabbi runta ka sheegi lahaa wy ina aladiina jaauu bilifka meeshan waxaa ka bilaabatay ilaa cashirka dambe kanmea ka dambe dhexdhexaadiisa qisatu ummuna caaisha radia allahu canha ayaa halkan ka bilaabatay qisatu lifka ummunaa caaisha radia allahu canha mulakhaska qisada wuxuu ahaa in rasuulka calayhi salaatu wasalaam duulaan buu u kacay khaswatu bani lmustaliq khaswatu lmuraysicna labadaba waa la yidhaah bani mustaliq waa reer caraba bannaankan yunbux bay degi jireen muraysicna meeshay ka cabbi jireen baa la odhan jiray kolkaa khaswada marna waxaa lagu magacaabay diyahay reer u cabbi jireen marna waxaa lagu magacaabay qabiilkii meesha lagu galay kolkaa qurcuu nabiga sameeyey caaisha weligeedii baa soo baxay iyadaa raacday laga soo noqay khaswatulmuraysic dhacda markii la soo jiro habeen habeennada ka mida iyadoo markii la raran lahaa dhowdahay qadaa'ulxaajay u baxday ummuna caaisha radia allahu canha intay maqnaydna kuulay qabtaa ka go'day markii hala rarta la yidhina inay ku jirto bahalkii lagu qaad jiray ayaa la mooday kolkaa bahalkii ritigaa la yska saaray ilaa la degay safwaan ibni casaalin la yidha oo saxaabi oo jaliila ayaa rasuulka yidhi daa'iman waa abadan dadka ka dambe waxa la iloobana hadhow soo qaad safwaan ibnu mucadal assulami ayaa dadka ka dambayn jiray meeshii goor subaxnimo uu soo maray caaisho intay maqnaydna waa la rartay waxay istiri lugna wax ku gaari mayse hadhowna waa lagu waayi doonaa halkeedii qof caqli leahay ee iska joogsatay markuu yimidna isagiibaa soo qaaday isagoon la hadlin ayuu ritibuu watay u ju'iyey ritigiibay ku timid iyadoo ritigii lagu wada markii la keenay cabdullaahi ibnu ubay lacnatullaahi calayhi ayaa markiiba hadlay markaasuu yidhi wallaahi maa najaa minhaa walaa najad minhu buu yidhi gabadhaan ogaabuu cid la ka helay wallaahi bayaan kala badbaadin maanta fariis lama sheegin waa lala kala orday markiiba wixii ka dhaca ka dhacay ilaa aayaadku soo degay nebiguu wareeray rag badan buu la tashaday wax la yeela la garan waayey qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi ina aladiina dadka jaa'uu la yimid bilifki been uumashada caaisho alleed alla yahay ku been uuntay cusbatun koox wey minkum idinka mu'miniinta ah ayay idinka mid yihiin ee laa taxsabuuhu dadkiina lacantay caaishiya safwaan ha u malaynina ifkiga inuu sharan shar lakum idin yahay sababtoo ah waxyi labadoodii beri yeelaya ilaa yowmi alqiyaama la akhriyaaba ku soo degay wixii dhibaato ee loo geystay ku sabeena sawaabbay ka hele kolkaasaa rabbi yidhi subxaana bal huwa nabidaa laydin hafray khayrun khayr bay lakum idiin tahay idinka laxantay oo safwaan iyo caaishaa khayr bay idiin tahay amaa qoladii waxamatay waa la kala badiyey qolaa markiiba la kala oraday xataa mu'miniinta qaar baa ku darmay misfax ibni aathaasa nin la yidhaa oo ay abubakar rahbare wadaag ahaayeen miskiin abubakar uu biili jiray markiibuu ku darmay waxaa kaloo ku darmay xamino binti jacshi oo saynabo binti jacshi oo nabiga qabay la dhalatay iyadiina waa ku darantay xamina kolkaa dhowru ayaa ku darantay oo markii dambe dhibaato uga timid oo la qaraacay kolkaasaa qoladii rabbi yidhi likulli imri'in ruux la arka wuxuu leeyahay oo minhum kuwa arrintan wadwada ka mida maktasaba intuu shaqaystay min alismi dembiga waladii ninka gaar ahaan cabdullaahi ibnu ubay oo ciil qabay oo markiiba warka buunbuuniyey waladii ninka tawallaa maamulay kibrahu kibra alismi leenmumashada weynigeeda oo minhum ka mida lahu wuxuu leeyahay cadaabun cadaab cadiimun weyn dadkii mu'miniinta ah ee maqlay baa laleeyahay haddaa caaisho wanaag ku ogeydeen idinkii waxaan maxaa ugu sacabotunteen lowlaa id samictumuuhu marka haddaad mu'miniinta tihiin warkaan maqasheen danna almu'minuun kuwa ragga ee la rumeeyey iyo walmu'minaat kuwa haweenka ee la rumeeyey may maleeyaan bianfusihim nafafyaalkooda khayran wanaag may maleeyaano wa qaaluu yidhaahdaan haadaa warkaan caaisho laga sheegayo ifkun been uumasho wey mubiinun cad inuu ifki yahay waxaa lagu garanayaa markhaati cadawe lowlaa jaa-u may la yimaadaan kuwan been uumashada wada calayhi cala alifki ifkigan ay caaisho ku sheegeen biarbacati shuhada markhaatiyaal afara may la yimaadaan ilaan zine ogaanay markhaatigeeda afar buu ahaa faid lam yaatu haddayan la iman bishuhada markhaatiyaal afara fa ulaa'ika kuwa warkan wadwada cindallaahi eebbaweynaagti hum iyaga ayaa alkaadibuun beenlowyaalow saasaa rabbi u hadlay subxaanahu caza wajal ina aladiina dadka jaa-uu la yimid bilifki been uumasha la yimid cusbatun jamaaco minkum idinka idinka midowey laa tacsabuuhu dadkiina la qadfay ha u malaynina ifkigii inuu sharan dhib lakum idin yahay bal inuu dhib idin yahay daa ee huwa ifkiga khayrun wanaag buu lakum idin yahay likulli imri'in ruux kulligii wuxuu leeyahay oo minhum asxaabul ifkiga ka mida maktasaba intuu shaqaystee ku hadlay min alismi dembi ayuu abaalgudkeedii oo ciqaaba leeyahay waladii ninka tawallaa maamulay kibrahu ifkiga weynigiisa oo minhum cusbada ka mida lahu wuxuu leeyahay cadaabun cadaab cadiimun weyn low maxaa loo yeeli waayey laa lama yeelin id goorta aad samictumuuhu ifkiga maqasheen inaydanna maleeyaan maxaan loo yeelin almu'minuun dadka ragga alla rumeey iyo walmu'minaat gabdhaha alla rumeeyey inay maleeyaan bianfusihim nafafyaalkooda khayran ay wanaag maleeyaano wa qaaluu yidhaahdaan haadaa warkan la wadwado ifkun been uumasho mubiinun iska cadw low maxaa loo yeeli waayey la lama yeelin inay jaa-u kooxdan la yimaadaan calayhi cala alifki waxaanay caaisho ku sheegayaan korkii biarbacati shuhada markhaatiyaal afara faid lam yaatu haddayan la iman bishuhada markhaatiyaal afara fa ulaa'ika cusbada warkan wadwada cindallaahi eebbaweynaagti hum iyaga ayuunba alkaadibuun beenlowyaalaaw kolka warkaa markii la samaynayey raxmad rabbi mu'miniintu u naxariistay iyo xilmullaahi calaa cibaadihi ayaa jirtay ee ciqaab xun baa la galabsaday qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi walowlaa fadlullah haddaan alla dhaqaalkii jirin calaykum uu korkiinna idin dhaqaaleeyey idin jeer dhaafay iyo wa raxmatuhu alla naxariistii fidunyaa adduunyada gudaheeda idinku naxariistay iyo walaakhira labadaba haddayan jirin lamasakum waxaa idin taaban lahaa ayuhal cusba qoladiinna warkaan wadwada fii maa kii dartii aada afaltum dabbaalateen fiihi gudihiisa cadaabun cadaab cadiimun weyn goormaana caduub cadaabka idiin iman lahaa id wakhtiga aad talaqawnahu ifkiga la kulkulmayseeno sidii loo kala qaadanaya arag qofba qofuu ku taabanayey ee waxaan jiri sow xadiidkii rasuulka ma aha ina acraadakum wa dimaa'akum wa amwaalakum xaraamun calaykum ka xurmati yawmikum haada fii baladikum haada fii shahrikum haada id wakti baa cadaab weyn idin taaban lahaa talaqawna aad la kulkulmayseen hu ifkiga bialsinatikum carabyaalkiina aad kula kulkulmayseen oo wa taquuluuna aad ku hadlayseen biafwaahikum gafuuradiinna maa wax uusan laysa idiin sugnaan lakum idinka bihi maaga cilmun ogaan oo hadday wax sameeyeen iyo haddayan samayn labadooda keliyay ahaayeen cid ogayd male kolkaa waxaydan cilmi ku lahayn baa intaa kala warinaysaan oo isugu sheekaynaysaan taana waa tii layskala ballamay walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula haddana dembiga saa u sahlanayseen wa taxsabuunahu waxaad warkaa la sheegsheegaya moodayseen hayinan mid sahlan wa huwa isagana cinda allaahi eebbaweyne agti cadiimun mid ku weyn qof dhowrsan oo cafiifa oo sharaftiisii lagu dheelo oo warkii la wadwado walaa siyama caaishaoo kale umulmu'miniin haddana kolka waxaad gasheen fadliga allaad ku fakateen ee dembigiinnu aad buu u weyn yahay walowlaa fadlullah haddaan alla dhaqaalkii jirin uu calaykum korkiinna dhaqaaleeyey iyo wa raxmatuhu alla naxariistiisa uu fi dunyaa adduunyada gudaheeda idinku naxariistay iyo walaakhira aakhira gudaheeda labadaba lamasakum waxaa idin taaban lahaa fiimaa kii dartii aad afaltum ku dabaalateen fiihi maaga gudihiisa oo safwaan iyo caaisho sharabtoodaad ku dhesheen cadaabun baa idin taaban lahaa cadiimun weyn id wakti baa cadaabku idin taaban lahaa talaqawnahu ifkiga aad la kulkulmayseenoo maxaa la yidhi iyo yaa yidhi qofba qof u dhiibaayey bialsinatikum carabyaalkiinna aad kula kulkulmayseen oo wa taquuluuna aad ku hadlayseeno biafwaahikum idinka afafyaalkiinna aad maa wax ku hadlayseen laysa uusan ahaan lakum idinka bihi maaga cilmun ogaan oo haddana aad fudaydsateeno wa taxsabuunahu aad u malayseen ifkigii hayinan mid fudud wa huwa isaguna cindallaahi eebbaweyne agti cadiimun mid weyn wixii markaa dadkii mu'miniinta ah ee warkaan maqlay la gudboonaa laakiin habsaameen la yeelin baa rabbi sheegaya low walow maxaa loo yeeli waayey la lamaba yeelin id goorta aad samictumuuhu ifkiga maqasheen oo la idin yidhi safwaan iyo caaisha waxun sameeyey qultum inaad tidhaahdaan maxaa loo waayey maa yakuunu jid maaha lanaa annaga mu'miniinta ah an natakallama inaannu ku hadallo bi haadaa ifkigan subxaanaka rabbiyow adaan ceeb lahayn ee haadaa warkan buhtaanun hafaryo wey cadiimun weyn saa inaad tidhahdaan maxaa loo waayi wey taasaa idinla gudboonay maxaa labadan qof baa la yaqiinay dhowrsanaan baa lagu yaqiinay ilaahay ka sugnaata waxaan la sheegayo maxaad u wadwadaan wey kolkaa wadwadidda la wadwaday iyo waxaa dunidaba sii qasay walowlaa goor id samictumuuhu marka aad maqasheen ifkiga qultum tidhaahdeena maa yakuunu jid ma aha maa yembaqii nooma qalanto lanaa annaga mu'miniinta ah an natakallama inaannu ku hadallo bihaadaa ifkigan subxaanaka tansiihan laka ilaahow waxaad leedahay hufnaan haadaa warkaan la wadwado buhtaanun hafaryo wey cadiimun weyn inaad tidhaahdaan maxaa loo waayay yacidukumulla tani dhacday si aan loogu noqon baa canaantii la buunbuuniyey yacidukumulla alla waa idin waaninaya an tacuuduu inaa u laabataan buu idinka waaninayaa limidlihi ifkigan oo kale oo qof dhowrsan oo caaishiya safaan oo kale ah inaad waxaas buul ka kordhistaan ood balaysaan oo sharaftooda baabi'isaan tanu eebba idinka waaninayaa abadan weligiin iyo allihiin inaad tanoo kale u noqotaan in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa alla rumeeyey wa yubayinu allaahu alla waa uu caddaynayaa lakum idinka al aayaat aayaadka qur-aankaa ayuu idiin caddaynayaa wallaahu macbuudka xaqaa xaliimun rabbi addoommadiisa u aqoon badano xakiimun maamul wanaagsan wey marka laga soo noqday khaswadii madiina almunawara lagu soo noqday caaisha waa xanuunsatay hadday xanuunsatayna iyadoo fahmo daran laakiin nebiga la joogta ayaa waxaa israacay habeen habeennada ka mida iyadiya waxaa israacday misbax ibni ataata nin la yidhaah oy abubakar ilmaabreed yihiin labadooda walaalo tahay oo isna waa faqiir miskiina oo muhaajira hooyadiina waa sidoo kale labadaba abubakar baa cunto siiya markii la israaco bannaanka loo baxay wadaaddii baa turunturootay ta isa misdacbayt misdac inkaari ha ku dhacdo wiilkeedii warkay maqashay caaishana warka ma ayan maqlin markaasay tidhi biisa maa qulti yaa umma hooye saas maxaad u tidhi ninkan muhaajirka kolkaasay tidhi doqon yahay miyaad maqlin waxay yidhaahdeen warkaasay wadwadaan caaisho markay ogaatay shanqarta inay dhacday ka soo noqotay kortagii gurigii ay timid bay nabiga tidhi waxaan kaa codsanaya inaad ii ogolaatid inaan booqdo labadii i dhashay waa fasaxan tahay buu yidhi halkaasay ka tagtay istifsaar doon wey kolkay aabbiyo hooye u tagtay ayay tidhi waxaan la sheegsheegayo ma maqasheen waa maqalay waxba sameehe danuga ba markaasay jirro hor la qaaday arrintu bil bay nagaatay bil kaamila ayaan waxyi iman buuquna xilka isku shareerayay munaafiqiinta yahuudiya balena ay nabiga dhibayeen uu adkaysan waayey maalinkii damba nabiga mimbarka intuu fulul la hadlay oo yidhi qoladiina asxaabta ah inaan ahalkayga ammaan uga lahay yaa iga celinay nin mu- ansaari ah ayaa hadlay wuxuu yidhi ansaar waa taqaan awsiya khasraj wey hadduu ninku reerkanaga yahay luquntaan ka goynayna hadduu qoladaa walaalahana yahayna waxaan nafartaannu yeelayna mid baaba soo booday fiicnaan jiray wakhtigaa ka hor oo yii ka goyn maysid luqunta kumana dhacdin beenaanaa tahay munaafiq baa tahay munaafiq baa tahay nabigoo meeshii taagan baa dagaal qarxay inuu ka soo degay meeshii oo dadkii uu maslaxeeyuu dajiyey iska aamusay nabiga waxyi lama hayo cilmulkayb lama yaqaan nebigu waa walbahaarsan yahay aqalkiisii waa dumay dhibaatoo dhan baa dhacday maalinkii dambena cali iyo wuxuu u yeeray zayd ibni xaarif mawlaa rasuulillah buu yidhi war maxaynu yeellaa waxbaa maqlaysaan iyo zubayr ibni alcawaam zubayr iyo zayd way israaceen waxay yaa rasuulallahi ahalkaaga annagu xuma kuma ogin waxaana wardadeedu arrintan dan uga bax cali baa yidhi yaa rasuulallah lam yudayiq bikallah ilaa caaisho waxaanin ma guursan kartid miyuu ku yidhi qofkan la leeyahay waxay samaysay maxaa ku daba dhigay wa ina anisaa'a siwaahaa kasiir ilaahu badana nagan caaishahay intaasaa cali ka soo baxday ku kala dhintay cali iyo caaisho iyagoon iska geerinaxay bay labadoodiiba dhinteen markii dambe arrintii marka ay weynaatay ilaa qur'aankan ka yimid qur'aanka markuu yimidna nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waxyigu soo degaayo intuu adkaysan waayey oo caaisho booqasho ugu tegay gurigii aabbaheed markaa yaa caaisha magafa waa ilaah waxaan lagaa sheegaya hadday jiraan iska qiri ilaahna u towbadkeen hadduusan jirinna rabbi baa ku beri yeelay markaasay adooga tidhi aabba la hadal rasuulka waxaan idhahda ma aqaan buuyi ma ogin waxaan la sheegayo say yihiin habarteed bay tidhi la hadal rasuulka oo maxaan dhihi karaya warka aduu ku jooga hadday waxaan jiraanna qir haddayan jirin alla yalan war damba kuma darsan oo hintayda iska wadatay waxyigii baa yimid waxyiga markuu yimid oy baraa'adeedii timid cashirka dambey ku jirta ayaa aabbaheed yidhi kacoo rasuulka hooyade baatii rasuulka gacan qaadoo kac wallaahi inaanan gacan qaadeen kuna mahadinay ninka haddeer ilahaa haddaad waxaan samaysay ilaah baa mahadle keligii oo i beri yeelay ummuna caaisha caqiidadeeda fii kolkaa qayb inaan bashar aqoon arrimaha lagu taaban karuu ka mid yahay haddii nebigu qayb yaqaan waxaa u sahlanay in abuuqa iyo waxaa hala daayo qofkan waa nadiif oran kari waa ilaa ilaah uu ilaa subxaana caza wajalla yaciidukumullah alla waydin waaninaya an tacuudu inaa u laabataan limidlihi ifkigaan oo kale abadan weligiin iyo allihin wayubayinullah alla u abadan in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa xaqa rumeeyey wayubayinullah alla waa caddaynaya lakum idinka alaayaad baa rabbi idin caddaynaya wallaahu eeba caliimun ilaa uunkiisa u aqoon badano xakiimun murtiloo maamul wanaagsan wey ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxisha mar labaad baa qoladii cusbada ahayd kooxdii waxaan wadatay ayaa si gaara loo canaantay qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi ina aladiina ardaash yuxibuuna jecel an tashiica inay faafto alfaaxishatu ceeb fi ladiina dad gudahood ku faafto oo wixii bay la ordaayaan sid iyadoo lacag lagu siinayo caaisho iyo safwan inay ceebeeyaan bay rabaan fi ladiina dad gudahood inay faaxisha ku faafto ceeb aamanuu xaqa rumeeyey lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab aliimun laxabiya fi dunya adduunyada gudaheeday ku leeyihiin waalaakhira maalinta dambena waa leeyihiin wallaahu eebbe yaclamu wax walbuu og yahay wa antum idinka addoommaha laa taclamuuna wax ma ogidin wey oo waa kaa rasuulkii ogaan waayo xaaskiisa barahadiisa intiina kalena waa ka sii darantiin wey marka waxyiga yimid cabdullaahi bni ubay wahuwa aladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim xad lagama oofinin waa layska daayey aakhiro ayaa wixiisi loo dhigay culammadu aaraa badan ayay leedahay qaar waxay leeyihiin markii hore wax inkaar qabo siyaasi waa dembigaba toosuma geli jirin dadka wuxuu ugu baahin jiray warka sidii su-aaloo kale wuxuu dhihi jiray waxaa caashiyo safaan laga sheegayo waxma ka maqasheen oo ma- saasaa la sheegaya saasay yihiinba ma dhihin waxa la sheegayo saasuu u sheegi jiray qolana waxaa la yidhi xad in laga oodiyo marka ma sahlamayn waa lagu kala dhiman lahaa oo ninka heer saruu joogay laakiin waxaa cabdullaahi bni rawaaxa iyo xamina bini jixshi iyo ninka mistax intaasaa xaddii laga oofiyey dhowr baa laga oofiyey ina aladiina dadka yuxibbuuna jecel an tashiica inay faafto alfaaxishatu xumaan fi ladiina kuwii dhexdooda aamanuu xaqa rumeeyey lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab aliimun la xabiya fi dunyaa dunyada gudaheeda iyo walaakhirati labadaba wallaahu eebe yaclamu wax walbuu og yahay wa antum idinkuse laa taclamuuna wax ma ogidin wey walowlaa fadlullah haddaan alla dhaqaalkii jirin uu calaykum korkiinna dhaqaaleeyey iyo wa raxmatuhu haddayan naxariistiisa jirin wa anna allaaha eebe ra'uufun ilaah idiin naxariis badan raxiimun idiin tura inuu yahay haddayan jirin lacajalakum bilcadaabi waalcuquuba cuquuba iyo cadaab buu idinku dadejin lahaa oo qoladii cusbada ahayd kooxdii warxumadaan baahisay haddaan fadli eebba jirin adduunyada ciqaab deg dega ugu iman lahaa haddeerse ilaa fadligii baa jira oo meesha lagu kala baxayo ee laysku xaqmarinayo inay aakhiro tahay ayaa rabbi gartay fadligiisaana heerka aad ku gaarteen waa ilaa qofkii gafaba ciqaab deg dega ayaa dhalada laga saari laha walowlaa fadlullah ilaah dhaqaalkii hadduusan jirin uu calaykum korkiinna dhaqaaleeyey iyo wa raxmatuhu naxariisuu idiin naxariistay oo ama ciqaabkii idiin dibdhigay ama xumihii idinku asturay hadduusan jirin wa anna allaaha eebe ra'uufun alla naxariis badan raxiimun idiin turaaya inuusan ahayn haddayan jirin lacaajalakum rabbi way idinku dadejin lahaa bilcuquuba ciqaab buu idinku dadejin lahaa ayuha alcusba kooxda afxumada wadwadayay wallaahu aclam